waxaan ku boorinayaa musharaxiintaas u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay imaansadaan shacabkooda iyo xildhibaanada la doortay kalsoonida kalsoonina ka raadiyaan aysan aadin dowlado shisheeye iyo wax la mid ah maxaa yeelay dalkan soomaali baa iska leh xildhibaanadaanna waxaa loo doortay inay noqdaan codka soomaaliyeed marka iyagunbaa iska leh awoodda qofkii madax noqon lahaa ama madaxweyne ka noqon lahaa dalkan